deeqdan maanta la gaarsiiyey dadka danyarta ahi ee ku nool deegaanada dhulka waqooyiga iyo galbeedka magaalada kismaayo oo ka mid ahaa dadkii sida weyn ay u saameeyeen abaarihii xoogganaa ee gobolka ku dhuftay iyo sidoo kale fatahaadaha ayaa haatan waxaa la gaarsiiyey gurmad deg deg ah maadaama lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan hay-adda kaalmo oo kaashanaysa qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa gurmad deg dega gaarsiisay dadkaasi oo loogu talagalay in ay ka dhigtaan afur bisha barakaysan ee ramadaan darteed waa kuwan qaar ka mid ahi dadka danyarta ahi ee deeqdan la gaarsiiyey oo ka mahad celinaya gurmadka maanta lasoo gaarsiiyey allaha barakeey inta wax noo soo dhiibtana ilaahay oo biibaadba noo soo dhiibta ilaahay goyna waaxida ayakan wax cadowga allaha ka qabta shaydaanka allaha ka qabta ayakan wax qayr qaba allaha sii oona soo tawda inta noo qaylisi oo noo qaylisana iyana barakale allah ayakan allaha sii ilaahay idankiis dabkiina soo ahaa dabkailahay noo qoran iska cunayn laakiin waa un aan iska afurayn wax ilaahay noo qoran waa un caba cunayn wax ilaahay boqorka aad noo qoro waan dabka u shidanayno yara iyo badanaaba laakiin biyo iyo baadna u baahnayn wix ilaahay boqorka aadna siina dabka aan ku shuganayno
annaka waxaan ahayn dad oo meelo eeri go-on degin oo yaaban duniyada un saa yeelaysaa inaga tahay inta hoolaheen naga dhammaadeen dhulkiina abaar u yahay biyina lahayn baadna lahayn ayaa ilaahay wax nooga soo qaaday dadka qurbaha joogo nooga qayli inoo soo dhiibeen waa ku mahadsanyiin intii bogtana allah caafiyo intii waxaysa hayseen allah u ziyaadiyo shar iyo shaydhaan allah ka xij waxay noo soo siiyeen raashinka waa na soo gaari biyihii waa na soo gaareen waa kaas agsayda yaallo baraka allah siiyo eedi kaalman waa mahadsantaha idnoo soo dhiibtay ilaahay idin ha u gargaaro ilaahay u gargaaro ilaahay u gargaaro guddoomiyaha hay-adda kaalmo iidle aadan maxamed oo goobta ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey deeqahan iyo dadka ay ugu tala galeen kuwa oo laga soo arooriyey dadka ku nool dalka dibaddiisa looguna talagalay in lagu caawiyo dadka danyarta ah ee ku nool deegaanada jubbaland ramadaan kariim waa idin salaamaynaa anigoo ah guddoomiyaha hay-adda daryeelka bulshada ee kaalmo maanta waxaa farxad noo ah in aan dah furayno kun qoys oo afurin raashiin deg dega oo aan siinayno qoysaska danta yar ee ku nool guud ahaan dowlad goboleedka jubbaland waxaa kunkaas qoys maanta labadii boqol ee ugu horreysay aan ka daafurnay galbeedka deegaanada dhaca magaalada kismaayo waxaana soo gaarsiinay raashiin dhammaystiran qoysaska xaqiiqatan waxay ahaayeen kuwo baahi weyn u qabay deeqda raashiinka ee maanta aan soo gaarsiina haddii aan nahay kaalmo waxaan u taagannahay caawinta bulshada danta yar annaga oo gaari doono guri kasta iyo deegaan kasta oo ay dadkeenna ku dhibaataysan yihiin gebagabadii waxaa goobta ka hadlay maxamed xuseen maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland waxaana uu sheegay in ay deeqdan ay muhiimad gaara u leedahay dadka danyarta ah maadaama lagu jiro wakhti kuleela islamar ahaantaana xaaladda dadka danyarta ahi aad u adag tahay sicir barar xooggan uu gobolka ku dhuftay
deeqdan raashiinka ah oo ay ka faa'iidaysanayaan ilaa iyo boqol afartan qoos ee soo gaarsiiyey oo la soo baxay bisha ramalaan awgeed waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ugu baryayaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro ay noqdaan wax ay ku intifaacaan oo hadafkii ay ula baxeen ay ku gaaraan waxaan sidoo kale u mahad celinayaa hay-adda kaalmo oo ayada doorkan raashiinkan dadkani baahidooda ummadda u bandhigtay islamarkaana qaybinaysa raashiinkan maamul haysa waan u mahad celinayaa tuuladan dhabtii waxaa ka jirtaa baahi iyo duruuf ayadoo si guud soomaalidu ay tahay dad sabool ah xoolo dhaqato ah aan xoolo ku filina haysanin waxaa jiray abaar iyo fatahaad isaga dambaysay oo mar kastana si isdabajoog ah mar ay abaar dhacda iyo maruu roob daa oo fatahaad imaado fatahaaddaas oo saameyn badan ku yeelatay dadkaasna dhibaato badan gaarsiisay hay-adda kaalmo ayaa maalmahan ka waday magaalada kismaayo iyo nawaaxigeeda gargaar bani'aadamnimo oo la gaarsiinayo dadka danyarta ahi ee abaaraha iyo fatahaaduhu ay saameeyeen kuwa oo ku nool deegaanada dhulka waqooyiga iyo galbeedka magaalada kismaayo mana jirta cid si gaara wax ugu qabato dadkaasi marka laga reebo kaalmooyin ay ka helaan dadka ku nool dalka dibaddiisa aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo